wasaaradda arrimo guda dowlado hoose iyo reetanheliisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa baydhabo tababar dareero doona muddo afar maalin ee unqabad golo deegaanka degmada bardaale tababar kunwiyo ka saabsan tayeenta iyo koranqaadowka aqoonta golo deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustafa sheekh cabdulaahi of tababarka ku hadalaya sharaxaadku b baahida sheentay ini la tababaro golo deegaanka bardaale oo dhiso ku dhowaad lama sano
marka baahidun oo inti oo qolaha deegaanka la tababaran wayba ku koytay shirar badan lu qabaday oo wasaaraddii aragtii haysada waana inta badan walib waaye markii wala wada shaqeeyleera qof walba qaab dhismeedkii oo dowladaha hoose fahanka guud sifayle malanhay saas oo kaleet manarais sharcigii waxyaaba badan ku qoran oo xuquuqaade naftijay fahanaan baahanya iyo manarais adeegii iyo awoodii naftirjay daadijoon sii baahanta walaagaasida marka silanlandeera wayba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dib heshiisiinta koonfur galbeed istaraatiijiya lakoytay inti horta dadkii aqoontiyo la tagayay fahan jano korlanqaad tababarku omeras qolaha deegaanka degmada bardaala oo laka tagayo aqoontiyo iyo garaad jano korlanqaado yaa wasaaradda bilowda tababarka kanlay mahaadoon waay tababaro badan xigu doonan oo saralanka qaado tayeenta meras aqoonti iyo fahanka dowladaha hoose oo qolaha deegaanka xudurna maraha ku samayni haddana bardaala dad shintaan ka sameeyahay saas okay wayba jira doontay mar dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay inay wasaaradda arrimo guda iyo diyaari sharciyada golo deegaanka iyo dowlado hoose sida sharciga maamulka iyo maaliyadda iyo sharciyo kale horta way la ogaaday horumarka kaleed iyo walaa wada la dhiso way ku muhiimsana wala laka shaqeeyaha sharciyadaas horta intii la fahmo waa laka shaqeeya fadani sharcilan degsada marka ilaa hatwayba wasaaradda hormarisay sharciga oo meera shaqaalaysiinta dowladaha hoose saas oo kale sharciga oo maaliyadda maamulka maaliyadda oo dowladaha hoose geekana wayba waayahe tababar oo wayba la furaayahe sharcigii oo dowladaha hoose silan fahma fadi iyo tayeenta qolaha deegaanka iyo daadejinta maamulka marka wasaaradda arrimo guda iyo dowlado hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo muddooyinkii inkaga dambeeyey wadii diyaarinta sharciyada dowlada hoose iyo shirar reer ingiliisyow ee olon obodahay bulshada deegaanada koonfur galbeed iyo maamulada degmooyinka